magaalada baydhabo wayballah ka gebagabeeyey shir muddo saddex maalmoodee dareerkaasi tiolon ku hadalay arrimo cadaalada iyo sidii bulshada iyo unwada dhammaaro lahayd wadahadal nabdoon way baahiray wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaalada dowlada koonfur galbeed soomaaliya uu suu heliyo agaasimaha guud ee wasaaradda shirka muddadiisu dareer waybah lagu qeybgeliyey dhammaan xubno quseeya arrimo garsoorka iyo cadaalada taaseyt oo bulshada qeybo sheeshar duwana aan ku maranayna agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada iyo garsoorka koonfur galbeed soomaaliya oo gebagabadii kulanka hadalaya sheegay in wadahadalka nabdoon si laf dhabarangeyay cadaaladda laku bilaaw adii dhowr bir ka hor waybaa intiku ninku socday tababar ka saabsan m v c ga ama wadahadalka xanaftan lahayna oo kaasoo wasaaradda wadaasi sanadkii horen dhowr jeer horeyn qabati hadda barnaamijka gebagabinin ay geeka haddii ilaaha ero dhammaantiin eedaasinka mahadnage na ajiibogsan na ajiibteen dhammaan odayaasha oo odayaal dhaqameedka iyo booliiska iyo asluubta dhammaantiin iyo ururada bulshada ee guud ahaan intii ha ku qeybgala eedaasin kuma hadnagaan marka wayba jiro doona insha allah kulmo kale oo noocun ah oo wasaarad qabado doonto markuun oo ilaahay roobayba jaray kale kulamo kale oo ballaaran oo intuunku ballaaran ilaa iyo tumanbeer oo kale io socdo doono intaasna insha allah waa wasaaradda wali xiriir oo iyo aan qaabilsanayaasin xiriiri doonta intaas kabacdna way faday inayun iska daayno kale wakhti badan qaadanoonma fadaw way rajeey insha allah inay isiin eedan ku faa'iidaysado doontaan sidoo kale wayba eedan rajeey inay isin eedan ku faa'iidaysateen intii muddadii hayti oo un inta ka haynay hoolas iyoonay kala faa'iidaysi badanna isiina muujideen wal badan oo waltar lehna isin meelunku faa'iideen oo isin bulshadiina walanka qabado doontaan insha allah wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed soomaaliya oo ka dambeyntii hahiri kulanka yaa weyba uusu bulshada kala dardaarmay inuu ku shaqeeyaan nabadda iyo cadaaladda waxaan halkan u mahadcelinayaa muddadii uu socday tobabarka saddexdii maalmood ahaa dadkii ka soo qayb galay oo maarata ka faa'iidaystay tobabarkii saddexda maalmood socday aada u mahad celinayaa waxaa kaloo u mahad celinayaa hay-adaha u n d b onsum oo maaragtay tobabarkan oo wasaaradda cadaaladda ee garsoorka ka caawisay bulshada iyo maxaan ku yidhaahdaa maxkamadaha xeeralalayaasha iyo maxaan ku yidhahdaa bulshada raayidka tababarkan muddada socday waxaan filayaa in oo wax badan laga kororsaday oo maaragtay bulshadii markay ku laabataanna aada si fiican u adeegi doontaan oo maaragtay bulshadiina adeeg fiicanna u qabataan mar haddii tababar la qabto macnaheedu wuxuu yahay in adigu wax ku bedeli karo inuu maskaxyan inuu wax ka bedeli karo dhaqan ahaan inuu wax kaa bedeli karo